hay-adda unisr ayaa matoorada biyaha soo saara ugu deeqday qaar ka mid a ceelasha biyaha ku yaala degmooyinka dhadhaab faaf iyo koonfurta waajeer injineer cismaan madaxa qeybta biyaha hay-adda unisr ayaa sharxay baahida keenta inay matoorada biyaha xilligan ku deeqaan abaar badan ayaan soo marnay afar xili laba gu iyo laba dayrba abaar ayaa jirtay marka dadkii waliba anaga dhadhaab iyo hadaanahay faafi iyo wajiha saawad xoogaa yar oo roob xagaaya xagaaya noo dhaceen wakhtiyada iyada ah marka dadkii madheera ka imaade dadkii wajeer ka imaade dadkii ka imaaday ada subcountiska gaaris ayaa noo imaade marka waxaa dhacday generatorskeeni iyo ceelasheenni kulli inay xoog badan iyo culeys la saaray marka generatorskai ay naga jajabeen bacdi saasaad codsi usoo dirsateen muddo laga joogo qariib hal sano ku dhowaad ah marka intan ayaan helnay intanaan ka sheegbulshada la siiyey matoorada ayaa dhankooda ka mahad celiyey saddex kursi chairman wata uses waxaan u mahad celinayaa faafi waxaan u mahad celinayaa u n h c r kaalmada ee na siisay oo ku saabsan matoorada maadaama ay jirtay baahi badan oo xagga biyaha ah saacidada ay na saacidaysay u n aad baan ugu mahad celinayaa oo matoorada ay noo qaybisay baahi aad weyna loo qabo maadaama dadka ay oon iyo duruuf fara badan ay meesha ka jirtay magacayda waxaa la dhahaa yuusuf cabdidiire jiif labasigaale maanta waxaana lagu wareejiyey jenereta oo ceelasha xaggeedaana lagu wareejiyey taa ayada waxaan mahad ugu celinhaynaa u h n c r shaqo weyn bay qabatay taa ayada waxaan ugu celinanaa u h n c r mahad ugu celinaynaa countida naftigeeda countida naftigeeda subcounty water department oo countida xaggeedana mahad baan u celinaynaa arrintaa ayada waan ku faraxsanahay tuulooyinka la siiyey matoorada waxaa ka mid a amuume iyo saddex gos oo ka mida deegaanka faafi buulayaanya iyo labisigaal oo ka tirsan deegaanka dhadhaab iyo daarfuur oo ka mida koonfurta wajeer magacayga waxaa la yidhahdaa xuseen khaliif mire waxaana siina jiif wan dhagaxley buulanyaanya siina jiif nyaanyaan oo ku magdheeray meeshan maanta waxaan u imaannay waxaan joognay xarada u n h c r waxaan ugala wareejiyey mucaawino weyn oo u n h c r ay u qoondaysay lokeeshamada refujiiga macnaha dhex degan sida daafuur labasiigaale dhagaxley buulanyaanya sida saddex goso iyo amuuma yaa shan generata yaa nala siiyey oo u n h c r ay noogu deeqday annaga oo intaasu community ka kala imaannay oo jiifafkii iyo water usedii iyo duqaydii magaalada yaa meesha ka soo qayb galeen xafladdii u n h c r dhexdeeda ninka head of operation yaa nagu wareejiyey si fiican baan ugala wareegnay aad baan u faraxsannahay aadna waan u mahadnaqaynaa sababtoo ah oon xun baa nahayey dadka annaga meeshaa jooga aad bay u rafaasanaayeen madaxa xafiiska kowntiga gaarisa u qaabilsan dhadhaab maste cali buulle ayaa ka shanqariyay muhiimadda matoorada xilligan la bixiyey bulshada u leeyihiin iyo baahida loo qabay waxaan kala wareegnay u n c r shan matoor ama generator oo loogu talagalay degmooyinka dhadhaab faafi iyo jasal khaasatan labasigaale buulanyaanya amuuma sadexgose iyo darfuur xafadaasaa maanta u joognay u n c r baa nagu wareejinaysay matoorahaas county government ku wareejisay waxaana ku wareejinay dadweynaha dhanka kale jiifafka goobaha la siiyey matoorada biyaha iyo guddiyada maamula ceelasha biyaha ayaa guddoomay deeqdan oo sida ay sheegeen inay muddo dheer sugayeen
waxaan maanta meeshan u imaanay u joognaa matoor baana la guddoonsiiyey hay-adda yu-an baa matoorna guddoonsiisay muddo badanna waan sugaynay mahad baan u celinhayaa waxaan ka socdaa dhagaxleyla kooshin daarfuul wajiha sawt waxaan u malayn macluul birka biyaha u badan baan aad u qabnay boqolkiiba boqol injinkan aad baan ugu dhib qabnay soola xun oo laciif oo caadyar markuu furo oo qorax la waayo lagu ba'ayo aad iyo khalaaf iyo oon iyo meelo kale unu warorna maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab